بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوات allah subxaanaه wa tacaala ayaa mahad iskale oo ammaanan ammaan dhammaanteed iyo mahad kulligeed ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala waxyaalaha uu ilaahay ku ammaanan yahay ama ku mahadsan yahay waxaa ka mid a nicmooyinka faraha badan en la tiro koobi karin ee allah uu ina siiyey subxaanahu wa tacaala ama uu inoo galay mowduuca darsigeenna wixii ilaahay naga waafajiyo aan ka dhihi doono insha allahu tacaala sidii horeyba loo sheegay waxa weeye xanta iyo been abuuradka xanta iyo been abuuradku waxay ka dhacaan xubin ka mid ah xubnaha jidhka xubinkaas waa xubinka marna haddii loo isticmaalo khayr wax badan soo hoyin karoo ruuxa tari kara wanaag weyn buu ku kasban karaa haddii si xun loo isticmaalana ruuxa meel xun buu geyn karaa saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa waa silaaxun duu xaddayn waa mindi laba afle wey haddaad khayrka ku goosatana way kuu goynaysaa haddaad sharka ku goosatana sharka waa ku goynaysaa kolba saad adigu isticmaasho wey xubinkaasi waa xubinka la yidhaahdo carabka iyo afka labada arrimoodba halkaasi ka dhacaan waa been abuuradka iyo xanta labaduba xubinku asal ahaantiisu waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala ibni aadamka inuu siiyey carabka iyo hadalka iyo afka iyo bishimaha waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka siiyey wey wuxuu rabuu ku caddaystaa oo ku sheegtaa waxa qalbigaaga ku jira ee aada doonaysa inaad sheegto waxaa turjumaya oo caddaynaya ood ku caddaysanaysaa waa carabka iyo afka wey sidaa daraaddeed ba allah subxaana wa tacaala isagoo arrintaa cad sheegaya ama tilmaamaya wuxuu yidhi alraxmaanu callama alqur'aan khalaqa alinsaana callamahu lbayaan ilaahay insaankiibuu abuuray wuxuuna baray caddaynta siduu wax u caddayn lahaa sidee buu wax ku caddayn karaa wuxuu wax ku caddayn karaa afka iyo carabka hadduusan afla lahayn carabna lahayn wuxuu rabo ma caddaysan karo lamana fahmi karayo ma biyaad rabtaa ma caanaad rabtaa ma jiif baad rabtaa ma cabsi baa kugu jirta maxaad doonaysaa waxa qalbigaaga ku jira wixii ka turjumi lahaa ee caddayn lahaa ma haysid sidaas daraaddeed baa xubinka carabka iyo afku uu yahay nicmooyinka ilaahay bini aadamka uu siiyey iyo xubnaha uu ku abuuray xubnaha ugu qaalisan buu ka mid yahay alam najcal lahu caynayn wa lisaana wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn bu alla subxana wa tacaala insaankan soo maanaan laba indhood u yeelin carab soomaanaan u yeelin laba bishimood soomaanaan u yeelin macnaheedu waxa weeyaan alla subxaana wa tacaala insaankan in uu bilaash u abuuray wax jira ma aha inuusan bilaash u abuurinoo ujeeddo ugu talagalay waxaa ku tusaya insaankan qaabku u abuuran yahay indhaan loo yeelay dhagaal loo yeelay bishimaa loo yeelay carab baa loo yeelay qalbi baa la siiyey xubnahan isa saaran iyo jidhkan sida qiimaha badan u dhisanee isu dul saaranee isugu habaysan bilaash ma ah xikmad weyn baa ku jirta sidaas daraaddeed xubinku waa xubin ka mida xubnaha ilaahay subxaana wa tacaala ina siiye xubnaha ugu qaalisan buu ka mid yahay waa xubinka wax lagu cadaysto waxna lagu sheegto nicamka ilaahay subxaana wa tacaala buu ka mid yahay ayib xubinkaas qaaliga ah ee alla ina siiye subxaana wa tacaala nicmooyinkiisa waaweyna ka mid ah haddii si wanaagsan loo isticmaalana wuxuu noqon karaa xubinka ugu qiimo badan xubnaha bini aadamka khayrka iyo wanaagga uu ku shaqaysto ama ku kasbado oo towxiidkii laa ilaaha ila اllah carabka iyo afka ayuu ka dhacayaa waana kelimada islaamka lagu soo galo jannada lagu furto khayr oo dhan lagu gaadho shar oo dhan lagaga baxo kelimadaasi carabkay ka dhacda qalbiga carabka carabkaa turjuma laa ilaaha ila اllah hal kelimo oo carabku sameeyey baa dhici karta inuu ruuxu ama naarta uu yacni salkeeda toddobaatan sano hoos u galo hal kelimo oo carab ka soo baxday hal kelimo oo carabka ka soo baxdayna waxaa dhici karta ruuxu inuu ka helo darajooyin sare oo jannada saas daraaddeed baa nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh mid idinka idinka mida hadal buu ku hadlayaa hadalka uu ku hadlayana muusan u fiirsanin kama fiirsanin mu usan rogrogin kamuusan baaraan degin hadal buu si fudud isaga yidhi hadalkaasoo dembi ah markaasuu ilaahay naartiisa naarta alle uu dadka ku cadaabo ayuu kelimadaa darteed toddobaatan sano ayuu naarta gudaheeda sii galayaa halkii kelime ee uusan u fiirsanin ee ku kaftamayay kelimo kaftanaa kaa soo baxday hal kelimo oo wanaag oo ilaahay raalli ka yaho carabkaagu ku dhawaaqayna waxay keeni kartaa inaad darajooyin sare aada jannada ku hesho oo ilahay agtiis subxana wa tacala ilaahay kaa raalli noqdo khaatumada kuugu hagaajiyo ilmahaagii reerkaaga kuugu barakeeyo marka waxa weeye carabkan ama xubinkani waa silaaxun duu xaddayn waa hub laba af leh haddaad xagga u isticmaaltana xumaantana waa kuu jarayaa waa kuu goynaya samaanta iyo wanaaggana waa kuu jaraya waa kuu goynaya adigu saad u isticmaasho allah subxaana wa tacaala marka wuxuu inoo siiyey waa inagu imtixaanaya xubnaha imtixaanka la inoo siiyey bay ka mid tahay mindi baa laguu dhiibay waxaa lagu yidhi halkaana u isticmaal halkaana ha u isticmaale waxaa lagu fiirinayaa markaa bal ilaahay subxaana wa tacaala inaad amarkiisa qaadato xubinkan ilaahay ku siiyey inaad alla subxaana wa tacaala kaga dambayso ood ku ateecdo iyo inaad si xun u isticmaashaa lagugu fiirinaya laakiin laguma siinin jacayl lagu jecel yahay lagumana siin inaad sida alla saa doonto adugu u isticmaasho laakiin waxaa lagu siiyey in lagu imtixaano ba lagu tijaabiye waa lagu fiirinaya ilaahay subxana wa tacaala allihii ku siiyey baa ku fiirinaya malaa'ig baa laguu soo diray oo ku kor joogto oo ku ku muraaqabaynayso waardi baa laga haya bal afkaaga waxa ka soo baxa adimadaadu sameeyaan baa la fiirinaya yani wax weeye la ilaalinaya saas daraaddeed ba alla wuxu uhi subxana wa tacaala maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid insaanku kelimo kuma hadlo ilaa hadduu ku hadlo kelimad kastoo ka soo baxda laba malag baa dhinacyaha ka taagan raqiib catiid labaduba magacaasay leeyihi waa sifoo raqiib weeyaanoo waa ilaaliye waa waardiye marnaba ma maqnaado ma tago yacni lama waayo ma seexdo ma halmaamo shaqo kale ma qabto ma mashquulo waxa uu intaa u taagan yahay ee looguba talagalayba waa waxa kaa soo baxaya catiid raqiib waa diyaarsan yahay waana waardiye adigaasaa marka waardiga lagaa haya diiwaan weyn baa halkan yaalla oo lagaa diyaarinaya diiwaankaasi ay malaa'igtu kaa diyaarinayso waxa kaa soo baxaya ay ku qorayaanna waa midka maalinta qiyaamada markaa tagto lagu hor lagu soo hordhigi doono oo lagu dhihi doono iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba waa ka diiwaankii lagaa qorayo riboodkii lagaa diyaariyey akhrisaa lagu odhanaya maanta isagaa xisaabiye kuugu filan adaa isxisaabinayaba markaasaa meesha waxaa ku yaalla maalin heblo waxaad samaysay saacad heblo waxaad samaysay wax alla wixii afkaaga ka soo baxay wixii xubnahaagu ay sameeyeen daqiiqadii waktigii meeshaad ku samaysay kulli meeshay ku qoray haddaad akhrido kulli waxan waa wad wada garanaysaaba mar alla markaad akhrido ood ogaato inuu khaladkaagii yahay adaaba isxukumiba adaa isxisaabinaya adaa isxukumaya inaad naar gelayso inaad janno gelayso meeshayba ku qoran tahay wixi o dhanba goormaa la diyaariyey waxaa la diyaariyey intaad adduunyada joogtay maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala isagoo xogogaal ah oo ayna waxba ka qarsoonayn oo waxaynu nahay oo dhan inaga warhaya bal qalbigeenna intuusan shaygu ku soo dhicin waxa ku soo dhici doonu ilahay ogsoon yahay subxana wa tacala sheekada qalbigeennu ku sheekaysanayo ee weli afkuna uusan ku dhawaaqin xubnuhuna ayna samaynin ilahay waa ogsoon yahay subxana wa tacaala yaclamu maa fi suduur waxa laabta ku jiro ogsoon yahay alla subxana wa tacaala isagoo og ayaa haddana ilaahay malaa'ig buu soo diray iyadaa ina kor joogta inagu lamaan inala socota wax inaga diyaarinaysa wax inaga qoraysa waa inaad marka ku tala gasho inaad tahay ruux la waardiyo saaran yahay oo ribood laga qorayo haddaad sidaa qalbigaagu ay gasho wax badan baad la hadhaysaa laakiin waxa nasiib xumaa dad badan qalbigooda iyo dareenkooda waa ka maqan yahay caqiidada ah malag baa ku dul joogo xagga ilaahay waxbaa laga qorayaayo wax reebo wax iskula hadh xubinkani marka waa xubin halistaale wey waa xubinka nabigeenu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh man yadmanu maa bayna rijlayhi wamaa bayna fakayhi adman lahu ljanna buu nabi uri sal lay slm labadiisa lugood waxa u dhaxeeya ruuxii ii damaano qaada inuu ilaalinayo labadiisa lafood ee garhka inta u dhaxaysa inuu ilaalinayana ii damaano qaada jannadaan u damaano qaadi buu nabig uri sal lay wasalam labada lugood maxaa u dhexeeya waxaa u dhexeeya xubinkii taranka xubinkaa ruuxii ballan qaada inuu ilaalinayo oo xaaraamta ka ilaalinayo oo xalaasha kugu ilaalinayo oo zinada ka ilaalinayo oo ilaahay wuxuu u xalaaleeyey ku ilaalinayo ruuxii damaano qaada oo arrinkaa ka adkaada markaana ku dara labada lafgadh maxaa u dhexeeya afkiiyo carabkaa u dhexeeya afkiisa iyo carabkiisana ka adkaada nebigu wuxuu yihi sal lla lay wasalam kaas jannadiisu waa garantii waay waa damaano wey midda ayada hadal kuma jiro war ma leh saas daraaddeed buu nebigeenu sal lla lay slam xadiid kale wuxuu ku yidhi akharu maa yudkhilu nnaasa annaar alfamu walfarju buu nebi yuri sal lay slam dadka inta naar iyo cadaab gasha waxa ugu badanee naar iyo cadaab geeyey waa afka iyo xubinka taranka buu nebigu yuri sal lla lay wasalam labadaasaa ugu badanoo naarta dadka geliyay xubnaha kale marka loo fiiriyo gacmaha lugaha yacni waxa weeye indhaha kulli waxaa ka khatarsan oo ka halisan waa yacni carabka iyo xubinka taranka labadaa haddaad ka adkaato ilahay agtiisa jannaad ku leedahay subxana wa tacala labadaa haddaad ka adkaan weydo oo midkood uu kaa tambato ama xubinkii tarankabaad ilaalin weyday walciyaadu billaah oo shaytaan iyo naf baa intay kaa tambateen bay faaxisho kugu rideen ama carabkii baad ilaalin weyday oo waxa weeyaan isagiibaa yacni kula tegey markaasuu iska daaqsaday seetadii goostay iska shaqaystay wuxuu doonuu sameeyey markaasi labadaa goorba ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala waxay u badan tahay inaad cadaab geli doonto walciyaadu billaah sidaas daraaddeed baa waxaa loo baahan yahay inuu ruuxu boqol goor xisaabtamo oo intaasoo goor uu u fiirsado oo uu ka baaraandego marka uu doonayo inuu hadlo waa inaad miisaanto kelimada kaa soo baxaysa maxay kugu biirin kartaa maxay miisaankaaga khayrka gelin kartaa maxay shar oy kuu geysan kartaa haddaadan xisaabtamin waxaa dhacaysa carabkaasi inuu kuu shaqeeyo oo uu kuu beero beer aad u xun oo berrita midhaheeda aada goosan doonto ilaahay agtiisiina cadaab iyo ciqaab aad ku heli doonto ama sabab kuugu noqon doonto saas daraaddeed waa in aada loo taxadaro xadiidka mucaad ibnu jabale fii sunani tirmidi wakayrihi ku yimid nebigu sal alla alay wasalam mucaad baa wuxuu ku uhi nebi allow waxaad ii sheegtaa wax jannadana igeeya cadaabkana iga fogeeya nebigu sal alla alay wasalam wuxuu usoo sheegay ilaahay keligii caabud salaada tuko oo oog oo salaada hagaaji soonka soon yacni arkaantii aan naqaanay baa loo soo tiriyey tiirarka waaweyn ee diintu ku taagantahay markaasaa waxaa loo sheegay haddana acmaasha sunnada ah habeenkii salaada la tukado sadaqada la baxsado waxyaalahaasuu nabigu uga soo sheekeeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh markaasuu wuxuu uhi nebigu sal lay waslam makuu sheegaa wax ti- arrinta tiirdhaxaadkeeda tiirdhaxaadkeedu waa islaamka maaragtay yani waxa wey arrinta madaxeedu diinta madaxeedu waa islaamka tiirdhaxaadkeedu waa salaada yani meesha ugu sarraysa waa jihaadka wahaakada nebigu siduu usoo waday usoo waday wuxuu yihi makuu sheegaa alaa ukhbiruka bimalaaki dalika kullih buu nabig sal lay slam waxa aan soo sheegay oo dhan waxa isku fuuqfuuqsaday oo wada milkiyey oo kulli ay isugu imaanayaan makuu sheega xaa buuhi rasuul ilaahay markaasuu nebigu sal lay wasalam carabkiisa intuu saa u qabtay buu wuxuu yidhi kan iska jir buu nebigu sal sl kan iska ilaali waxa arrinta dhan ay isugu soo biyo shubanaysa waxa weeye carabkaaga iska qabo markaasaa mucaad wuxuu yidhi oo rasuul ilaahay ow waxa aanu ku hadlayno miyaa naloo qaban doonaa waa annagan iska hadlayna iska kaftamayna iska qoslayna yacni dan aan ka lahayn waxaan miyaa layskaga daba imaan doonaa oo ma laysweydiin doonaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam hakiladka ummuka yaa mucaad war mucaad hooyadaa ku weyday hooyadaa gablantaya mucaadow dadka naarta waxa ku rida oo ama madax madax ugu rida ama minje minje ugu ridaayey ma wax kalaa wixii carabkoodu uu shaqaysta mooye ma wax kalaaba dadka naar geliya buu nebigu yuri salawatu rabbi wasalam caleyh saas way macna gaalnimada naarta dadka ku waarisa carabkaa shaqeeyey iyo qalbiga soo ma jeed macaasidan waaweynee la gelaya intooda badan carabkay ka dhacayaan waxaa naarta dadka geliya waxaa u badan carabkaasaa u badan weliba xubinka taranka carabkaa ka sii khatarsan wuxuuna kaga khatarsan yahay ruuxu markuu yani kaba soo qaad naftiisi iyo shayطaan ay ku xambaarayso inuu zino galo waxay u baahan tahay muqadimaad iyo tillaabooyin ka horeeya iyo dadaal ka horeeya wax badan bay u baahan tahay zinadu wax markaba iska imaan karta maaha wax si fudud loo geli karana maaha waa wax u baahan dadkii inay is arkaan yacni wax weeyaan maaragtay lasoo hasaawo lasoo ballamo sheeko dheer soo marto wakti qaadato marka kadib buu yimaadaa sida carabkuse khalad weyn markuu gelayo uma baahna inuu muqadimaad iyo tillaabooyin badan iyo wakti iyo inuu qaataba uma baahnaba ilbiriqsi gudihiibuu wuxuu ku gelayaa khalad aadan ka soo waaqsan karaynin oo aakhiradaada iyo adduunyadaada o dhan wada burburinaya hal khalad ah oo adiga oo dhan ku tacab khasaarinayo waxba aan kaa soo reebaynin carabku ilbiriqsi gudihiibuu ku gelaya saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa waa xubnaha xubinka ugu khatarsan weye nebiguna wuxu uhi sal lla alay wasalam xubnaha bini aadamku markay waa bariistaan oo waagu u baryo kulligood waxay la hadlayaan carabka markaasaa waxay leeyihiin warniyo adaan kugu xidhannahay ilaahay nagaga baq ilaahay nooga cabso haddaad toosto ood hagaagtana waanu toosaynaa haddaad adigu hallaysana annagiina hallawnay ee carabow ilaahay nooga baq bay odhanayaan xubnaha kaleo dhan mar kastoo u waagu baryaba xubnihii kalea waxay la hadlayaan carabka macnahana waxaa kutusaya ayadda qur'aanka yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum ilahi wuxuu uhi subxaana wa tacaala alla ka baqa hadal wanaagsanna ku hadla hadal toosanna ku hadla haddaad ilaahayna ka baqdaan hadalkana hagaajisataan oo carabkiina kontarooshaan maxaad helaysaan yuslix lakum acmaalakum camalyaalkiinu ilaahay idiin hagaajinaya lugihii waa hagaagayaan gacmihii waa hagaagayaan indhihii waa hagaagayaan xubnihii waa wada hagaagayaan ilaahay baa kuu hagaajinaya ilaahayna waa idiin dembi dhaafaya subxaana wa tacaala maxay ku imaan kartaa carabkiina inaad kontarooshaan ood ka adkaataan haddii carabka aad kontarooli weydo bimacnaa camalkaagii waa fasaadaya waxaad shaqaysatay waa fasaadaya meel xun buu kuu hogaaminaya xubnihii kaleeto wuu hadlaynaya saas daraaddeed baa waxaa laga maarmaan ah ruuxu inuu aada ugu baraarugsanaado khatarta uu leeyahay xubinkan khaasatan waa xubinka carabka saas daraaddeed baa culimadii salafka ridwaan ullaahi calayhim baa waxay dhihi jireen shay inta la xidho jeel la geliyo jeel oo xabis inta la geliyo lagu xidho waxa ugu fiican carab waxa kaloo dhan haddii la xidho xabiska waa ku xunyi waa ku rafaaday laakiin shay xabiska ku fiican waa carabka wey mar walba oo la xabiso oo la xidho isagu wuxuu ka qaadayaa wanaag mar kastoo ruuxa hadalkiisu bato marka koowaad horta qiimo dhac baa ku dhacay soomaad arag ruuxa hadalka badan xataa bulshadu ma qiimayso ruux hadalka badan xataa dadku ma qiimeeyaan waxaa la leeyahay markuu soo istaago hadal bilaaba war waa kii hadalka badnaa baa la leeyahay markay majlis intay soo fadhiisato haweentu ay damcado inay wax sheegto waxaa la leeyahay war waa tii warka badnayd maba agtee qiimama melhidba limaada lianna warkan aada bixinaysa hadalkan kaa baxayaay waa jawhar waay jawhartuna waxay u baahan tahay inaad inyar in yar u tashiisho oo in yar in yar aada u bixiso haddaad un iska daldasho un iska qiimaha marka dambe waayeysa hadalkaagu marka inuu kontaroolan yahay markaad ku hadlayso xikmad ku hadasho inta kale aada aamusnaato saas daraaddeed baa nabigeenu wuxu uhi sal lla alay wasalam man kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir falyaqul khayra aw liyasmut buu nabi uhi sal lla alay wasalam ilaahay iyo maalinta aakhara ma rumaysantihiin allah iyo maalinta aakhara ma rumaysantihiin shaki kuma jiraan rumaysantihiin ruuxii ilaahay iyo maalinta aakhara rumaysan nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam ama khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso waxay ku imaan kartaa shayga aada doonaysa inaad ku hadasho marka hore qalbigaagu kusoo dhacaya qalbiga markuu kusoo dhaco waxaa la doonayaa intuusan qalbiga ka soo bixin oo carabku uusan sheegin baa la doonayaa inaad shiisho in aad si fiican uga fiirsato inaad ka baaraan degto talow kelimadan aada doonaysa inaad ku hadasho maxaa khayroo ku jira maxaa wanaaga ku jira maxay dhibaato keensan kartaa maxaa maslaxo ku jirta maxaa mafsadoy keeni kartaa markaad si fiican uga baaraan degto haddii markaa khayr ku jirana ku hadal hadduusan khayr ku jirinna ka gaabso dadkuna waa ku qiimaynayaan ilaahay agtiisana qiimaad ku yeelanaysa malaa'igta iyo akhyaarta agtoodana qiimaad ku yeelanaysa hadal markaad ku hadashana hadal xikmadaysan buu carabkaagu baranaya haddiise waxaagu uu laqwi noqdo laqwi cantarabaqash iska hadal iska hadal un waa la hadlaa ha lagu dhegaysto un meel alle meeshii lasoo fadhiista waa aad iska daldalanto wax qiimaa ma lihid qayrkaana waa ku yasayaan marka dambe qayrkan dadkii macnaha waxa weeyaan aada isku isku midka ahaydeene saaxiibad ahayn marka dambe ishooda xataa waa ka dhacaysa war waxaan wax qiimo leh baa la leeyahay ruuxba ruuxu ka aamus badan yahay buu bulshada kaga qiimo badan yahay kana xikmad badan yahay saas daraaddeed inuu aamuskaagu bato markaad khayr aragtana ku hadasho markii arrintu ay shar tahayna aad ka gaabsato taas ayaa ruuxa bini aadamka adduunkana karaamo ku yeesha aakharana ilaahay agtiisa wanaag iyo karaamo kaga yeesha saas daraaddeed baa nabigeenu wuxu uhi sal lla alay wasalam ruuxii alle iyo maalinta aakharo rumaysan ama khayr ha ku hadlo ama ha iska aamusa buu nabigu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh labadaa mid waa labadaa mid ayuu rasuulkeenu ku talinaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh meelaha marka khatarta ah ee halista ah ee carabku uu dadka geliyo waxaa ka mid a labada arimood ee hadda mawduuceenu ku saabsanaa arrimaha ugu khatartan bay ka mid tahay maxay yihiin xanta iyo been abuuradka xantu maxay tahay nebigeennaa qeexay oo sheegay xan maxay tahay nebigu wuxu uhi sal lla alay slam atadruuna malkiiba xan waxay tahay miyaad garanaysaan markaasaa waxay yidhahdeen allahu warasuuluhu aclam ilaahaiyo rasuulkiisaa yaqaana waxba ka garan mayna xanta markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam xantu waxa weeye dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaa inaad ku sheegto wax uu dhibsanayo oo uu karaahaysanayo oo uusan jeclayn oo uusan rabin inaad ku sheegto ayaa xan a buu nebigu yihi sal lla alay slam nebiga waa la weydiiye waxa la yihi rasuul ilaahayow waxa aan ku sheegaya hadduu wax jiro yahay oo uu ku sugan yahay ka waran nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam waxaad ku sheegayso hadduu wax jiro yahay waad xamatay waxaad ku sheegaysa hadduusan wax jiro ahayn oo uusan jirinna waad ku been abuuratay buu nebigu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh ufiirsada yacni ruuxii been baad ka sheegaysaa waxaan jirin baad dusha ka saaraysa waa been abuurad middaas waa iftiraa wayna ka weyn tahay xanta caadiga ah xantana waxaa la yidhaahdaa ruuxani waxaad ku sheegaysa wuu yahay waxaad tidhi waa beenaley waxaad tidhi waa isla wareegto meelahaasay wareegaysataa waxaad tidhi waa faasiqad oo mid hagaagsan ma aha waxaad tidhi waa sidaa waa kan iyo kan waxaasina waa jiraayo wayba tahayba xanta la sheegaya ee shareecadu ka hadlaysaba waa intaa aduu meel fog baa u dooninba waxay ku leeyihiin dadka qaarkood oo anugu maanaa xamanaya wax jiraan sheegaya waxaan- wax jiraan ka hadlaya macanba waxa jireed ka hadlaysaaba xan aba xantuba wataa nebi maxamed saasuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxa wax uu ku sugan yahay inaad ku sheegto waa jaahil waa caqli yar yahay waa fool xun yahay waa beenaale waa sidan waxa weeyaan haddii uu saad aad sheegaysa uu yahayna waa xan sa aad sheegaysa haddaynan ahayn oo arrintu ka gedisan tahayna waa been abuurad labadubana waa laba dembiyo halisa laakiin waa sii kala daran yihiin oo waxaa sii daran been abuuradka ayaa sii daran xantana waad ogsoon tihiin ilaahay qur'aanka subxaana wa tacaala meesha uu istaajiyey walaa yaktab bacdukum bacdaa ayuxibu axadukum an yaأkula laxma akhiihi meytan fakarihitumuuh wاtaquu اllah ina allaha tawaabu raxiim alla wuxuu ihi subxaana wa tacaala qaarkiin qaarka kale yaysan xamanin hays xamanina xumaantiina ha sheegina xumaantiina ha sheegina walaalkaa haddaad xumaan ka ogaato xataa walaasha haddaad xumaan ka ogaato u ceeb qari xataa ceebteeda inaad sii baadbaadho sii dabagasho lama ogola dumarka qaar baa waxay leeyihiin ama raggaba sidoo kaleeto waxay leeyihiin markii wax soo gaadhaanoo heblaa sidaasa ay ogaato bal waan soo hubsan bay leedahay waan soo hubsan markaas waxay bilaabaysaa dabagal iyo soo waraysa iyo heblo u tagiyo naa warkaasaa la sheegay ma ku soo gaadhay Ah, haddana bal heblo u tago naa warkaa maxaad ka haysaa alla wuxuu ihi subxaana wa tacaala walaa tajasasuu walaa tajasasuu tajasuska waxaa la yidhahdaa inaad raacraacdo wixii ku soo gaadhay aad daba gasho xaqiiji istiraahdo nebigu wuxuu ihi sal lla alay wasalam haddii aad tuhumo idin gasho falaa tuxaqiquu buu nebigu yihi sal lla alay wasalam tuhma hadday ku gasho ha xaqiijinin kaga hadh halkaa ku daa haddaad xasad idin galood wax xastaysaanna xasadku binu aadamka kama marhnee laakiin ha xadgudbina xasad hadduu ku galana ha xadgudb hadday tuhma ku gasho oo war ku soo gaadhana xaqiijintiisa ha dabagelina intaa kaaga ha kaaga ekaato ila dhaafdhe ila dhaaf naanu warkaas iyo waxaasi kuma jire adiguna iskaga hadho waxaan kugula talin lahaa waxaan inaad faraha ka qaado maxaa kaa galay haddaad soo ogaato heblaa sidana iyo hebel baa sidana maxay kugu faa'iideynaysaa maxay kuu taraysaa waxa keliyay kuu taraysa qalbigaagana waa wasakhaynaysaa carabkaagana waa hallaynaysaa walaalkaa oo loo baahnaa inaad ceebtiisa qarisana ceebtiisaad bannaanka geynaysaa faa'iido kale ku jirta male sidaas daraaddeed bu alla yidhi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walaa yaktab bacdukum bacdan qaarkiin qaarka kale yuusan xamanin oo hays xamanina xantuu marka ilaahi subxaana wa tacaala bal cabirka qur-aanku suu u cabira u fiirso xanta alla wuxuu ihi subxaana wa tacaala waxay ka dhigan tahay walaalkaa oo meyd ah oo baktiyey oo meydkiisii aada cunayso soo shay aada u khadhaadh ma aha shisheeye ma aha waa walaalka muslim ah iimaanku idinka dhexeeyo aabbiyi hooyo idin wada dhaleen haddana hadduu nool yahay waxbayba ahaan lahaydee waa meyd hortaaduu yaallaa hilibkiisii baad googoosanaysaa oo kolba intaad cad goosato ood karsataad cunaysa soo aada uma khadhaadha fakarihtumuuhu bu alla yihi subxana wa tacala waad kahateen idinka saad hadda u kahateen waay waad kahateenoo walaalkaa oo meyda hilibkiisu wax yacni wax way lagu dhici karo ma aha xataa hadday naftu kaa dhacayso walaalkaa oo meyda ku hor yaalla inaad uun ku garab dhimato ood agtiisa ku dhimato mooyaane naftaadu ku siin mayso hilibkan cun marnaba ku siin mayso taa waxaa la mida buu alla leeyahay subxaana wa tacaala walaalkaa inaad xamato ood wax ka sheegto waxay ka dhigan tahay meydkiisii ood hilibka goosgoosato ood cunto taasaa isku mida buu alla leeyahay subxaana wa tacaala waa arrin marka fool xun oo fool xun oo fool xun haddana kaaga daranta ha fool xumaatee aada inoogu fudud aada inoogu fudud waxaa laga yaabaa warkaa hadda laga akhri laga hadlayo xanta iyo carabka iyo laga hadlayo inagoo manqaacada ka dareeninba warka marka la istaajiyaba inaad bilowdaan oo tidhaahdo warkuba ka bilowdaba sheeko bal waxaaba yarba dadku intay isu yimaadaan inaan cid la xamanin baaba yarba haddana waa la kala daran yahay dumarku waaba kusii ibtilaysan yihin waaba kusii imtixaana yihiin majaalista iyo golayaasha laysugu yimaada iyo haddaan heble iyo gurigeeda la xamanin maba majlisku maba quruxsanaanayaba soo ma haddaan heble laga sheekaysanin oon ruux lasoo qaadin oo ruux meesha lagu qalanin ma meeshu maba macaanaanaysaba waa in heble lasoo qaado war maxaa heble idinka galay oo heble gurigeeda maxaa idinka galay oo heble ninkeeda maxaa idinka galay oo heble hawlaheeda maxaa idinka galay maxaa maxaa shaqo idinkaga jira waa la yaab waxaba yaraatee kaa soo gelaya waxaad ka faa'idaysa ma jirto bini aadamkana caqli buu ilaah siiyey inaan fikirnaan u baahno inaan fikirnaan u baahannohon u fiirsanno waxa aan ku tillaabsanayno laysma khasaariyo haddaad caqli leedahay caqligaagu wuxuu ku siinayaa waxaan faa'iido lahayn haisku ha isgelini waxaad ku tillaabsanaysa ha noqoto waxaad ama aakhare ka faa'idayso ama adduunyada aad ka faa'idayso nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiid xasana ka sugan oo fasiraya ayadda qur-aankeen hadda aan sheegayno abubakr sidiiq iyo cumar iyo saxaabo kalea nabiga la socday sal alla alay wasalam socotayn ahayn safar bay ahaayeen nin baa jiray marka abubakar iyo cumar u adeegahayoo socodka markay ku jireen oo socdaalka leeyahay u shaqaynaya kolba waxay u baahan yihiin iyo adeegga u hayay ninkii isaga ah bay mar ka sheekaysteen abubakar iyo cumar baa ka sheekaystay maxay ku sheegeen waxay yidhahdeen waa nin hurdo badan waa nin hurdo weyn bay dhaheenoo yacni waxa weye markuu seexdo dhaqso uma kaco intaasi innaga xan miyay haddaynala tahay ya hebel waa hurdo weyn yahay xan miyaynala tahay maya xan inalama aha intaasi xan inalama aha abubakar iyo cumar waxay ku sheekaysteen ninkaasi waa hurdo weyn waxoogaa markii la joogay bay waxay u baahdeen raashiin ay wateen oo inay cunaan ay rabeen baa waxay u baahdeen waxay ku iidaantaan ama ay ku koosaartaan nin bay direenoo waxay yidhahdeen nebiga noogu tago waxaad tidhaahdaan abubakar iyo cumar baana soo diray waxayna rabaan nebiyow inaad u soo dhiibto waxay raashiinka ku iidaantaan nebigu wuxuu ku yidhi ninkii u yimid ku noqoo waxaad ku tidhaahdaa waabad ii waabad iidaamateenba jaa mar horaabad iidaankiiniiyo wixiinii cunteen yaab ayagiina raashinkii oo ingegan oo saliid la-aan ahoo subag la-aan oo caano la-aana baa hor yaalla iidaan bay sugayaan inuu nebigu usoo dhiibo nebiguna wuxuu usoo diray fariin ah waabad iidaamateenba cajiib way soo tageenoo nebigay u yimaadeen sal lla alay waslam markaasay yidhaha rasuul ilaahi ow nin baanu kuusoo dirsannay iidaamna waa u baahnayn kadibna waxaad fariin noo soo fartay waad iidaamateenaysee wax u jiraan markaasaa nebigu wuxuu yuhi sal lla alay wasalam walaalkiin hilibkiisii baad ku iidaamateen buu nebigu uhi sal lla alay waslam walaalkiinnii aada ku tidhaahdeen wuu hurdo wen yahay hilibkiisii baad ku iidaamateen abubakar iyo cumar markaasay yaabeen oo aada u fajaceen oo isku naxeen maxaan samaynaa bay dheheen rasuul ilaahi nebigu wuxuu uhi sal lla alay waslam kac taga oo isagii u tago oo ilaahay dembi dhaaf ha idiin weydiiyo ma war kalea yaalla marka way soo tageen ninkii u yimaadeen waxay dha warniyo waan ku xamanay raalli ahow oo nacafi ilaahayna dembi dhaaf noo weydiiye meesha marka ilaahay baan idinku dhaariye hebel waa hurdo weyn yahay hilibkiisiioo la cunay ay noqoto lagu iidaantay wixii ka sii weyn ka warran waxaynu inaga ku dhex jirno bal ka warrama badweynta aynu dabaalanayna ka warrama soo arrin halisa ma ah waa arrin halis ah waa arrin halis ah waxaad se ogaanaysaan oo inaynu ogaano u baahan waxaanaynu shaqaysanayno soo salaad ma tukataan salaad sooma tukataan weliba qaar badan waxaa laga yaabaa salaadooda inay gelabgelab iska tahay sooma salaad baa tukanaa sadaqaad baynu baxsannaa xajki iyo cumrada iyo waa la tagaa acmaal baa la shaqaystaa waxyaabaha aynu shaqaysanaynana waxaynu ku tala gashannahay biidn illaah inaynu maalinkan dhimanno u baxsanno soo ma maalinkaad dhimataan baad u dhiganaysaan soo ma maalinkaa inaad u baxsato qabriga aan lagugu cadaabin qiyaamada lagugu cadaabin ilaahay agtii subxaana wa tacaala janno aad gasho naxariistiisa aad ku hesho sidaasaynu u shaqaysanayna laakiin ka waran haddii shaqadii iyo beertii aada beeratay aada dad kale u beeraysa ka waran dad kale haddaabaad u shaqaynaysa ka waran soo tacab khasaar maa camalkaagiiyo shaqadaadii o dhan hal bacaad lagu lisay bay noqonaysa nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maalinta qiyaamada saxaabadiisa wuxuu ku yidhi atadruuna ma lmuflis ma garanaysaan ruuxa mufliska la yidhaahdo muflis muflis waxa weeyaan waxay yidhaahdeen annaga muflis waxaan u naqaanaa ruuxa caydha ah een waxba haysanin man laa dirhama lahu walaa diinaar dirhamna aan haysanin diinaarna aan haysanin xoolo ka nixin ruuxaasaan anagu muflis dhahnaa annaga muflis mufliska kaasaan u naqaanaa bay dheh markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slm almuflisu min ummatii mufliska ummadayda waxaa la yidhaahdaa waa ruux maalinta qiyaamada imaanaya wuxuu la yimid mataqaanaa soon fara badan iyo salaad fara badan iyo sadaqo fara badan iyo acmaal fara badan oo buuraha le-eg aada u waaweyn markaasaa waxaa imaanaya dhanka kale dad fara badan oo haysta dad fara badan baa dacwo soo dacweynaya oo ilaahay hortiisa imaanaya subxana wa tacala oo ay soo tubayaan mid wuxuu leeyahay rabbiyo wuu ixantay mid wuxuu ku dacwoonayaa rabbiyo wuu ixantay mid labaad wuxuu ku dacwoonayaa rabbiyow maalin buu i dharbaaxay mid kale wuxuu leeyahay rabbiyow maalin buu i caayey mid kale wuxuu leeyahay rabbiyow xoolahaygii buu qaatay mid kale wuxuu leeyahay rabbiyow waxaasuu igu sameeyey khalqi dhan oo uu khaladaad ka galay oo uu dulmiyey oo af ama adin uu ku dulmiyey baa meesha isa soo tubaya acmaashiisiina halkanay yaallaanoo waaweyn waa nin soo shaq ruux soo shaqaystay wey maalinkaa haddee walaalayaalow iyo cafiya ma jirto maalinkaa hadduu iibsan karo cafiga waa iibsan lahaa laakiin maalinkaasi cafiga lama iibsado allah subxaana wa tacaala wuxuu samaynaya marka caadil weeye addoommadani waa sax waad soo dulmiday waadna soo shaqaysatay addoommadan bilaash la dirin maayo xaqoodii in lagaa siiyo wey in lagaa gooyo wey maxaa la siinaya marka wax kale la siin maayo shilimo loo qaybiyo meesha ma yaalaane waxaa la odhanayaa acmaashiisii ha loo qaybi markaasaa kan waxaa la odhanaya adiga wuu ku xantay soo ma ah salaadiisii qaadaa la leeyahay salaadaadii buu ku tegayaa kaasi ku kalaa meesha taagano wuxuu leeyahay rabbi anigana maalin buu dharbaaxay adiguna waxaa la leeyahay sadaqadiisii qaado anigana xoolahaygiibuu rabbiyo waa dhacay oo wuu ibililiqaystay adigana waxaa la leeyahay xajkiisii qaado anigana rabbiyo maalin buu sidaa ii galay isagana waxaa la leeyahay cumradiisii adiguna la tag markii wixiisii la dhammaysto uu soo shaqaystay oon waxba u laabnayn weli dad baa taagan oo meeshan oo sugaya oo weli wax ku leh dayn baa lagu sii leeyay maxaa la samaynayaa rabbi cadaaladiisa subxana wa tacala u fiirso kuwan uu khaladka ka galay ee weli waxoodii aan la siinin dembiyadoodiibaa inta laga soo qaado baa isaga korka laga saaraya markaasaa la odhanaya naarta u kaxeeya alciyaadu billaah yaa aawey salaadii aawey soonkii aawey xajkii aawey acmaashii yaa soo nasiib xumo maha walaalayaa tacab khasaarid weligiin ka badan miyaad aragta ruux intuu soo shaqaystay wixii uu soo shaqeeyey oo dhan dad loo qaybiyey oo haddana muxuu faa'iido uu ka helay wax faa'iidaa kama helin majlis la fadhiyey iyo meel la fadhiyey unbuu maalin kaga sheekeeyey dadkaad ka qoslinaysay waad ku kaftamaysay maadayn waad maadaynaysay dadkii baad wax ka sheeg sheegtay khasaaraha ku qabsadayna wuxuu noqday inay sabab u noqdaan inay waxaagiina la siiyo adigana dembigoodii laguu cadaabo waxaan aada uga baqayaa dad badan inaysaa ku dhacdo ilaahay inama tacab khasaariyo subxana wa tacaala laakiin dad badani haddayna isdaba qabanin xaalkoodu saasuu ku socda maxaa kaa dhici lahaa haddana waxoogaa acmaaloo inoo kala hadha oo wuxuun inooga soo hadhan haddaan la tegi lahayn maxaa inooga dhici lahaa salaadeenii meel bay ka jaban tahay oo sadaqo badani ma jirto oo dhanka kale macaasidii iyo dunuubtii baynu dhex dabaalanaynaa wixii wuxuu wuxuu isagooba laga yaababa wax badan inaadan meeshan la tegin haddana dayn fara badan adoo laguu leeyahay oo lagu haysto khalqi badanna kugu dhegan yihin haddaad meesha tagto waxaagu warkaagu waxa weeyaan uun khuduuhu fagulluuhu uma aljaxiima saluuh qabta baa la odhanaya malaa'igta qabta jiida oo naarta xaggeeda u jiida jaxiimo geliya silsilad dheerna ku xidhxidha uma fii silsilatin darcuhaa sabcuuna diraacan faslukuu halkaa geliya la odhanaya inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun khasaare khasaaro wey waxa laynaga kari la'yahay walaalayaal halkaasay nagu sii wadaa waxaad samaysaan marka haddaad dumar tihiin carabkiinu meel xun buu idin geyn inuu idin geynna nebi maxamed baa sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh alladii laa yantiqu cani اlhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nebi maxamed oon been sheegin beenna aan ku hadlin waxa uu ku hadlayana waxyi rabbigii u sheegay uu yahay baa inoo sheegay oo nebigu wuxu uhi sal lay wasalam dumar baa naarta u badnaa markaan soo arkay buu nebigu uhi sal lay wasalam nebigu naarta wuu soo arkay jannadana wuu soo arkay jannada waan soo arkay oo waxaa u badnaa buu nebi uhi sal lay wasalam muslimiinta fuqaradooda dadka danleyda ee masaakiinta dadkii tujaartahaye xoolaha lahaana meel baa lagu hayoo lagula xisaabtamayay buu nebi uhi sal lay wasalam fuqarada iyo masaakiintu iyaga wax laga xisaabiya ma lehe jannada horey ka galaa la odhanaya qoladan kale laakiin xoolaha leh shan boqol oo sano bay ka dambaynayaan jannada gelitaankeeda ilaan wixii baa la isla xisaabtamaya shilinka xaggee buu kaa soo galay xaggeed ku bixisay seed u isticmaashay seebuu kugu soo galay xisaabtaasi waa xisaab dheer shan boqol oo sano oy jannada bannaanka ka joogaan fuqaradii iyo masaakiinta iyagu jannaday dhex dabaalanayaan dadka jannada u badan waa dadka fuqaradaa buu nabigu yihi salawatu rabbi waslamu calayh naarta markaan fiiriyey oon soo arka oon soo daalacdayna dumarkaa u badnaa buu nebigu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh markaasay dumarkii gabadh ka mida weydiiso waxay tihi nebi alla- nebi allow limaada maxaa naarta ugu badannay markaasuu nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam takthurna allacna wa takfurna alcashiir waa labadaa qodob afxumada iyo lacnadana waad badisaan carabkiinu ma kontoloolla waad iska hadashaan xantii lacnadii caydii aflagaadadii carabkiinu waa iska furan yahay taasi waa sababka koowaadoo horta naarta idin gelisa oo idin badisa sababta labaadna waxa weeyaan wa takfurna alcashiira zawjkiinna iyo ninkiinnana waad ku kufridaanoo waad ku jisaartaan bimacnaa waxa weeyaan ixsaankiisi iyo samafalka uu sameeyo uma aragtaan wax qiimo leh saas daraaddeed waa riwaayo kale waxay tidhi uu nebigu yuhi sal lla alay wasalam haddaad midood dumarka mid ka mid a haddaad cimrigaaga aada aada samafal iyo wanaag iyo dadaal iyo dhimanaansho la-aan dadaal meesha ugu dambeysay haddaad wado oo maalin arrintu waxoogaa kaa kala fakato waxaa lagu odhanayaa oo weligaaba yaa khayr kugu arkay weligaaba dhibka un baanu kugula joognay waa kuu dulqaadanaya weliga nabe aa maxaa xumaaday sonnagii isku fiicnaydo xaashud fiicnaydo maanta un bay waxoogaa arrintu kala daadatae wax alla wixii wanaag soo jiray oo dhan maalinkaasaa isku fuufuuqsanay arrin fiicanna ma aha arrin fiican maa rag iyo dumarba wanaagga waa laga mahadnaqaa muxuu yidhi alla rasuulkeenu yihi sal lla alay wasalam man laa yashkur innaasa laa yashkur illaaha buu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu calayh ruuxu markuu wanaag sameeyo waajibkiisa guto hadduu ninkaagu yahay waxaa la doonayaa inaad tidhaahdo axsanta aad baad u wanaajisay haweentu hadday wanaag samayso shaqadeedii ka adkaato wanaaggii ay la timaaddo waa inuu ninkeedu yidhahdo axsanta wanaag baad samaysay waan- waa in la tashjiiciyo waay laakiin ruuxa dadaalkii uu la yimid haddii lagu kufriyo o la yidhahdo maxaa tahay waxba maadan samaynin weliganaba waan kugu rafaadsanay dhib baanu ku noola joogtay weliganaba sidaan baanu kugu sabraynay warkaasi waa warka naarta loo gala waay maxaa loo baahan yahay marka carabkan in la ilaaliyo khaasatan dumarka waxa naarta u badiyay nebigu sal lla alay slam wuxuu sheegay waa carabkaas waa xanta waa dadka wax ka sheegiisa waxaa loo baahan yahay haddaad doonayso dadka inaad iska daysa xantoodii wax ka sheegooda hal qodob ma kuu sheegaa hal qodob ma kuu sheegaa oo haddaad u fiirsato kugu filan halka qodob wuxuu yahay in alle inta ceeb aad dadka ku sheegaysa in ka badan baad leedahay calbar isu fiirso bal si fiican isugu fiirso waadan iska warhaynin mooye laakiin haddaad adigu miisaanka isa saartood isu fiirsato intaad dadka ku sheegayso iyo in ka badanba waa kugu jiraan waylun likulli humazatin lumazah waa la yidhi subxana wa tacaala halaag iyo cadaab iyo ciqaab waxaa iska leh ruuxa dadka un wax ka sheega oo khalqiga ilaahay dura oo ceebeeya oo uun dhaliishooda raadiya oo iyaga ay ka baxsan waayaan ruuxaasi macnaha wax weeyaan asagii waa isla qumay hadduuse isagu dib isu fiiriyo ceebtiisaa usoo baxaysa war dadka haddaad jahli ku xamanayso jaahil baa tahay haddaad dadka ku xamanayso ceeb ku xamanayso ceebtii waad leedahay haddaad dadka ku xamanayso yacni wax wey akhlaaq xumo waad leedahay haddaad macsiyo iyo dembi ku xadanayso waad leedahay inta aad dadka ku xamanaysiya in ka badanba waad leedahay laakiin mushkiladu waxa weye ceebtaadii baa lagaa qariyey oo ceebtii dantka ayaa kuu muuqata ceebtaadii baa lagaa qariyey ruuxana nasiib xumo waxaa ugu filan in ceebtiisa laga qariyo ceebta dadkana uu u arko saas way macnaha isha ruuxa ishiisu soomaalidu waxay yidhahdaan maroodigu takarta isaga saaran ma arko laakiin takarta saaran maroodiga kale buu arkaa inta badan takar ma taqaanaa dumarka waaweyn kolle way garanayaan laakiin gabdhaha yararkaa takar ma yaqaanaan takartu waa cayayaan yar oo yacni waxa weeyaan xoolaha ku dhaga waay iyo noolaha bannaanka jooga iyo ugaadha iyo wuu ku dhagaa takartaas maroodigu midkaa kale takarta korkiisa saaran buu arki laakiin tiisa ma arko ceebtiisa ma arko bini aadamka waa dabeecad uu leeyahay inuusan arkin ceebihiisa oo ceebtiisii intuu qarsado dadka ceebahoodii inuu ku faafo mar kasta ood ceebda leeyahay soo qaado ood dad xamanayso waxaad ogaataa adiga midda aada leedahay baa ka badan waxaa kaleeto ood ku talagelaysaan dadka dabagelaya muslimiinta iyo dadka mu'miniinta rag iyo dumarba ceebahooda oo xamanaya oo wax ka sheegaya waxaad ogaataa ilahay baa ku dabagelaya subxana wa tacaala nebigeennu wuxuu ihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhul iliimaanu fii qalbihi war kuwan uuna qalbigooda iimaanku gelin carabka uun iimaanka ka sheeganayow qalbigoodana uusan iimaan gelinow laa takhtaabu lmuslimiina war muslimiinta ha xamanina walaa tattabicuu cawraatihim cawradoodana ha raacraacina dadka mu'miniinta ah hana xamanina cawradoodiiyo ceebtoodana ha dabagelina waa kuwe kuwa saa la leeyahy waxaa la yidhi dadka sidaas samaynaya waa dad qalbiga aan iimaanku u gelin laakiin carabka uun ka sheeganaya markaasaa nebigu wuxuu daba dhigay sal lla alay wasalam fainahu man yatabic cawrata akhiihi tatabaca allahu cawratahu ruuxii walaalkii ceebtiisa dabagala oo xumaantiisa dabagala oo dhaliishiisa raadiya isagana ilaahay baa ceebtiisa dabagala waman tatabaca allahu cawratahu yufadixhu walow kaana fii jawfi beyti buu nabg ur sal ly slm aw kama qaal ruuxii ilaahay uu daba dhigto oo ceebtiisa dabagalana wuu fadeexayn doonaa walow gurigiisa gudihiisaba ha ahaatee ilaahay haddaad uga dhowaato addoommadiisood u nabadgelin weydo isagaa kula dagaalamay haddaad ceebtooda dabagashana isagaa ku dabagelaya hadduu ku dabagalana wuu ku fadeexayn oo ceebtaadu mar unbuu bannaanka keeni doonaa mana fakan doontid saas daraaddeed waad arkaysaa dadka qaarkood siday fasaadka u wadeen ooy addoommada ilaahay uga daba shaqaynayeen oy guryaha u duminayeen oy dadka isugu dirayeen oy ugu been abuuranayeen dadka baa ilaahay subxaana wa tacaala intuu dabagalay baa markii dambe ceebtoodii la wada ogaaday oo laysu wada sheegay farta lagu fiiqay ilahay baa fadeexeeyey subxana wa tacaala jidkaasuu maraya wakaa baa laleey wakaa wakaasaa laley waa tii iyada ahayd wey tii iyada ahayd gurigay gasho oo dhan waxaa laleeyahay waa tii iyada ahayd ayayna guryaha fasaadinayna iska jira waa laisu dardaarmaya limaada laanna ilahay baa fadeexeeyey subxana wa tacaala fadeexa in la fadeexeeyona waxaa keenay waxay dabagashay ama ruuxani uu dabagalay ilaahay subxana wa tacaala addoommadiisaas addoonku ilaahay subxana wa tacaala cahdigiisuu ku jiraa ballan ilaahay buu ku jiraa ilaalin ilaahay buu ku jiraa xifdi ilaahay buu ku jiraa addoonku markuu ilaahay caabudaya subxana wa tacala rabbigiina ku xidhan yahy sidaas daraaddeed ilaahay subxaana wa tacaala magantiisa u nabadgeli magan ilaahay wey subxana wa tacaala maganta rabbi haddii ay kaa baxsan weydo rabbi baa toos kuula dagaalamaya subxaana wa tacaala rabbina meeshuu kaa soo geli isagaa garanaya wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu ilaahay ciidamadiisa isaga unbaa garanaya isaga unbaa og talow ma malaa'ig baa lagugu fasixi doonaa talow ma diintaa lagaa geli doonaayoo khaatumadaa lagaa hadlayn doonaa talow ma caruurtii reerkaa lagaa geli doonaayo wadaadkii adigaa laisku kindiri doonaa talow ma caruurtaa lagaa geli doonaayo ilmihii baa jokore iyo wax balaayo qaba kaa noqon doona talow ma adiga laftaadaaba caafimaadka lagaa geli doonaa ilaahay markuu damco inuu kula dagaalamo meel uu kaa soo geli doono ma garanaysa ee waxaad samaysaa ilaahay addoommadiisa u nabadgeliya mu'miniinta u nabadgeliya afkiina iyo adinkiina mu'miniintu ha ka nabadgaleen dadka wixii khayreed ku dhaantana u gudbi sharkaagana dadka mu'miniinta ka cesho wakhaasatan carabka iyo khatartiisa ha layska qabto dad badan buu naarta geliyey dad badan buu khaatimo xumo sabab ugu noqday dad badan buu karkaarka waydari weydaariyey dad badan buu hadda khatar ku sii wadaa waxaad samaysaan ilaahay subxaana wa tacaala dumarow inta laga boqo carabka ha layska xaslo ha layska qabto khayr ku hadal ama aamus haddaad ceebaha dadka aad ku fooftana waxaad ogaataa adiguba ceebo inaad leedahay haddaad dadka ceebahooda sheeg sheegtana kaaga waa la sheeg sheegi haddaad dadka ceebahooda ka gaabsatana ilaahay waa ku asturaya subxaana wa tacaala ilaahay haydin asturo oo hayna wada asturee ilaahay subxaana wa tacaala aynu caabudno aynu ka baqno aakhiradeenana aynu in badan u danayno walaalayaal in badan aakhira aan u danayno waxba ina tari mayso wax faa'iidaa oo haba yaraatee kaa soo gelaysana ma ay jirto hebel baa saasa iyo heblaas sidaas wallahi inaan lagu faa'iideyn hadda ka hor haddana inaan lagu faa'iideyn mustaqbalna inaan lagu faa'iideyn majaalista aad isugu imaanaysaan iyo meelahaad isugu imaanaysaan meelo khayra ha noqdeen ilaahay isxusuusiya diin ka sheekaysta khayr ka sheekaysta sheeko iska caadiya ka sheekaysta oo macnaha cidna aan ku saabsanayn oo macnaha wax weeye iska sheekadaasi macnaha wax weye iska mubaaxa ah laakiin arrintu markay gaadho ruux muslima in la taabto waa inaad danqataan ood ka istaagtaan markaasi soohdin khatar aad gelaysaan haddii mid idinka idinka mida ay samaysana inta kale waa inay difaacdo soo nebigu ma dhihin sal lla alay waslam unsur akhaaka daaliman aw madluuma walaalkaa u hiili hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahay markaasa saxaabadu waxay dhahdeen rasul ilahi haddii laga gardaran yahay garane oo dee waa la isgarab taagi laakiin hadduuba isagii gardarada wado sean ugu hilinayna nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam hadduu gardarada wado gacanta qabo waxaad tidhahdaa jooji sidaasaa hiiladiisaa buu nebigu yuhi salawatu rabbi waslamu calayh intaasaa hiilo u ah ka qabo cadaab buu ku sii socdaa naar buu ku dhacayaa khatar buu ku jiraa walaalkaa ka qabo walaashaa ka qabo ha u qoslin ha u marxabaynin yayna kugu maad yani waxa weye yani waxa weeyaan ha u yani sheekada yani yaynan yayna kugu wadin waxaa la doonayaa inaad tidhahdo jooji jooji heblaay jooji meel halisaad gashay cagta u dhig hadday kaa maqashana khayr hadday kaa maqli weydana meeshaas sii fadhiyina ka kac meeshaas ruuxa muslima hilibkiisa lagu cunaya ha fadhiyin waqad nazla calaykum fi اlkitaabi an ida samictum aayaati اllahi yukfaru biha wayustahzaأu biha falaa taqcuduu macahum xataa yakhuduu fi xadiiثi غayri inakum ida miluhum hala fadhiisanina dadka munkaraadka iyo macaasida haya xanta haya dadka wax ka sheegaya dembiyada ku jira hala joogin haddaad wax ka qaban kartana u sheego khayrka u sheeg hadday wax kaa qaadan waayaana hala sii fadhiin hana la qoslin hawshana ha la wadin ha u marxabaynina ka kaca nebiguna wuxuu yihi sal lla alay wasalam ruuxii walaalkii difaaca sharafkiisa meel walaalkii sharafkiisa wax lagu yeelayo ruuxii difaaca ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu wejigiisa ka ilaalinayaa naarta maalin uu u baahan yahay in wejigiisa naar laga ilaaliyo ruuxii walaalkii oo hilibkiisa la cunayo sharafkiisa la dhaawacayo xishmadiisa meel lagaga dhacayo aamuso oo hiiladii uu ka mudnaa aan u hiilin oo garabkiisa ka baxana ilaahay subxaana wa tacaala garabkiisa ayuu ka baxayaa meel uu u baahan yahay in loo hiiliyo ilaahay inuu ku hiiliyo ma rabtaa addoommada ilaahay u hiili dulmiga ka hortag xanta ka hortag been abuuradka ka hortag majaalista xunxunkaa ka hortag ruux khayr lagu yaqaana ha noqoto marka dambe waxaa dhacaysa lagula soo aadi maayo laa waa tii heb waa tii waa hebladii hebladii xidhxidhnayd weyaan baa lagu loodhanaya waa tii xidhxidhnayd ee dabeecadda xumayde wadaadda ahayde marka dambe reebaadiyaha ahayd baa lagu dhihi waa tii reebaadiyaha ahayd markii wax lasoo qaadaba ilaahay ka baqa marka dambe waad nabadgeliya bannaankaasaa lagaa maraya weligoodba reebaadiye iyo yani mid dabeecad xun iyo waxay doonay ha akhriyo laakiin muhiimaddu waxa weeyaan adigii ka nabad gashay mushkila laakiin waxay ku haysataa markii uun aad inta lagula soo aado oo gurigaaga lagu qabto oo shaahii soo kariso oo keeggii iyo hawshii soo diyaariso oo marka ka dambena aad hawsha wax ka shamirto hawsha wax ka shamirto markaa balaayaa ku haysta shaki male ha noqdeen marka walaalayaal majaalisteenu majaalis khayra ha noqdeen meelahaanu isugu imaanayno iyo kulamadeennu kulamo khayra ha noqdeen labada ruux markay isu yimaadaan khayr ha kala faa'iidaysteen ruuxu markuu hadlayo wanaag ha ku hadlo haddii wuxuu ku hadlayo uusan wanaag ahaynna ha aamuso haynu ku talagalno ruuxa wana xumaanta ku hadlaya shaydaanku qaatay in la qabto oo la xakameeyo isagana dan baa ugu jirta muslimiintana dan baa ugu jirta sidaasi waa waajibka ina faran iyo xilka ina saaran xumaanta iyo xanta iyo waxyaalaha shaydaanku inugu qaadayana aad iyo aad ha looga taxadaro carabka ha la baro inuu ilaahay xuso subxaana wa tacaala carabka ha la baro inuu wardiyo carabka ha la baro inuu yidhahdo subxaana allah carabka ha la baro inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allah carabka ha la baro inuu yidhahdo laa xawla walaa quwata ila billah carabka ha la baro inuu caadaysto alxamdu lilaahi wallahu akbar carabka ha la baro dikriga ilaahay subxaana wa tacaala iyo wanaagga khayrka dadka inuu faro xumaantana ka reebo carabka sidaa ha la baro xumaantana halaga ha laga qabto carabkani layli buu u baahan yahy shaquu u baahan yahy wuxuu u baahan yahay tarbiyuu u baahan yahy tarbiyadiisii ha la siiyo oo ha lagu layliyo oo aan haynoo noqdo in sha allahu tacaala mid inoo kasba ilaahay jannadiisa subxana wa tacaala ridihiisa inoo shaqeeya yacni darajaad sare jannada aynu ku gaadhno cadaabka ilahay iyo ciqaabtiisa kaga nabad gallo ha noqdo biidn illaahi tabaaraka wa tacaala siduu nebigeennu yidhi salawaatu rabbi wasalam caley ninkii saxaabiga ahaa nebi allow waxaad igu tidhaahdaa hadal ii sheeg aanan cid kale weydiinaynin adiga kaa dambeeya markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay wasalam qul aamantu biاllaahi uma istaqim ilaahay baan rumeeyey dheh carabka kaga dhaqa kadibna tos mar kale nebigu wuxu uhi sal lay wasalam carabkaagu yuusan daynin inuu ka qoyan yahay ilaahay dikrigiisa subxaana wa tacaala dikriga ilaahay ka qoyanaado haddaad guri joogto haddaad dad la joogto haddaad gaadiid saaran tahay haddaad socoto tahay haddaad fadhido haddaad taagan tahay dikriga ilaahi haya subxaana wa tacaala hawshaasi ha noqoto hawl dhaqan dhaqan gasha guryaheenna ka dhaqan gasha kulamadeenna ka dhaqan gasha dhaqanka xun oo dadka in wax laga sheegaana ha la joojiyo xanta ha la joojiyo in afka wax laga xanto in isha wax laga xanto laysu iljabiyo in gacanta wax laga xanto xanta yani waxa wey iyo been abuuradka totalka total ba ha la joojiyo oo ilaahay aan ka baqna subxana wa tacala allah waxaan weydiisanayaa inuu sawaabka ina waafajiyo khayrkana ina waafajiyo carabkeenna xubnaheenna adinkeenna iyo gacmaheennana uu ka dhigo kuwa ilaahay agtiisa khayr iyo janno inoo kasba cadaab ilaahayna aan kaga badbaadno hada wabilahi towfiq wsal allahuma waslm calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi waslem
jazaaka allahu khayran sheekh maxamed cabdiumaan muxaadarada qayimka ee aada noo soo wada jeedisay ilaahay waxaan ka ka baryaynaa subxaanahu jala wacalaa inuu dhammaan intii maqlaysay iyo inta ay gaadhayso muxaadaraduba oo inaga dhigo kuwii muxaadarada weeleeye ee wax ku qaata waxaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu jala wacalaa inuu carabkeenna inoo xifdiyo inagana ilaaliyo wixii laynaga waaninayey waxaan isku dayeynaa in dhammaan su-aalihii gabdhaha ka yimi aanu shiikha u gudbinno wixii mowduuca khuseeye iyo khaasatan wixii loo arko inay muhiim yihiin su-aasha ugu horeysa saa-ilku wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu walaal ilaahay kheyra ku siiyo waxaad iga caawisaa inaad iga jahli saarto marka aroosyada gabdhuha muslimiinta ay isugu yimaadaan waan ka qosliyaa waan u heesaa waan u majaajileeyaa marka arrinka isaga ah iga jaahil saar
maxay tahay majaajilada aada dadka kaga qoslayso ma waxun baad ku hadashaa mise wax iska caadiya ku hadashaa haddii ay tahay shayga ama aada dadka kaga qoslinayso ama sixda aada ka tilinayso ama aada buraanbuka ka samaynayso si ka hadlaysa waxyaalo xaqaa'iq ah ama waxyaalo iska mubaaxada ka hadlaysa ama ammaan aan xadgudub ku jirin ka hadlaysa mushkilo male markaa dhibaato malesha laakiin haddii waxa aad dadka kaga qoslinayso uu yahay waxayna shareecadu ogolayn markaasi dee waxay noqonaysaa midii aan hadda ka hadlaynay intaas kula wadaagaysa iyo adigaba dembiga intiisa badan adaa qaadanaya maadaama waxa aad ka hadlayso uu yahay wax khalada saxaabadu ridwaanullaahi calayhim markay eh, dumarka ay aqal geynayaan dumarkii saxaabadu waxbay qaadqaadi jireen ataynaakum ataynaakum faxayuuna nuxayiikum yacni waxa weeyaan yacni ereyooyin saasoo kale abay qaadi jireen marmarka qaarkood waa dhici jirtay in gabadha la ammaano oo yani waxa weye reerka la ammaano oo ammaanaan xadgudub ku jirin mushkilo ma leh wax dhiba kuma jiro laakiin waxaa dhibaatada ku jirtay waxa weeyaan ama inaad dad ku xadgudubto ama inaad been dadkaga qosliso ama inay muhiimadaadu noqoto keliyeeta uun dadka indhahooda soo jiido laakiin mowduucaad ka hadlaysa iyo shareeco ma waafaqsan yahay iyo ma waafaqsano iyo midna inaadan fiirinin laakiin muhiimadaadu ay noqoto uun dadkan uun say rabaan dadkan seed kaga qoslisaa dadkan seed kusoo jiidataa a keliya hadday muhiimadaadu intaa noqoto markaasi waxa weyaan maaratay shaki male inay khasaaro weynta shaki male inay khasaaro weynta dumarka qaarkooda waxaa jira waayahan dambe soo baxay oo gabadhii iyo wiilkii isguursadaba taqriiban tix buraanbura u tiriya cajal bay duubaan tix buraanbura loo tiriya waxoogaa shilimaabaa la siiya xagga nagaas ma aqaana meesha inayna ka jiraan qaarkood markaad dhegaysato waad la yaabaysaa quluwiga ku jira xadgudubka ku jira gabdho yaryaroo reer ansaareeda nabiga sal lay waslam ayagoo agtiisa jooga maalin ciiday ahayd bay waxoogaa buraanbur bay tirinayeen nabigu sal lay slam iska daaya buuri buraanburkii ay tirinayeen baa mid ka mid ah waxay ku soo dartay wafiina nabiyun yaclamu maa fii kadii nebigay ammaanto waxay tidhi waxaa nala jooga nebi og waxa berri imaan doona hadalkaasi masaxsan yahy ya xaggee wax ka khaldan yahy nebigii wixii berri imaan doona ma ogeyn miya ya maxaa u aamusanteen ma ogeyn khaladku halkaasu kaga jira waa quluwi xadgudub waay nebi maxamed sal alla alay wasalam wixii berri imaan doona muusan ogeyn sidaas daraaddeed maadaama hadalka gabadhu uu khalad yahay iyo tixda ay tirisay nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam warkaa jooji buu ku yidhi gabadhay warkaas jooji warkaasi ma saxsana buu ku yidhi buraanburkaaga kale iyo iska wado laakiin warkaa jooji gabdhaha marka waxyaalaha khaladka dadka kaga qoslinaya ee munaasabaadka iyo xafladaha waxa khaladka akrinaya joojiya waa in la dhaho warkaa bedela oo wax saxa ku bedela laakiin buraanburkaa iyo mash- yacni waxa weeye munaasabaadka iyo lama diidayo dadka inaad mas- munaasabaadka noocaas oo kalea ka farxiso lama diidayo inay ka qosliso lama diidayo laakiin waa inaad waxaad kaga qoslinayso waxa aad ugu maadaynayso waxa aad ugu buraanburayso waa inuu yahay waxaan markaa shareecada khilaafsanayn wabillahi towfiiq su-aasha ku xigta sheekh maxamed gabadh ayaa waxay leedahay walaalkay ayaa wuxuu jecel yahu rabaa inuu guursado saaxiibaday wuxuu weydiistay eh, inaan siiyo xog ku saabsan gabadha saaxiibaday ah marka haddaan xogta saaxiibaday ka gudbiyo oo walaalkay u gudbiyo isagoo guur ka raba eh, xan miyay igu noqonaysaa
bismillah sida asalka waxa weeye haweenku iyaga ayaa is xog og waxyaalo badan oo rag waa inaan ka ogeyn bay ka ogyihiin iyo iyaga dhexdooda iska ogyihiin ayagana jidhkooda waxay is arki karaan in aan loo ogoleyn ragga ajnabiga inay ka arkaan haweeneyda waxay wada fadhiisan karaan oo wada joogi karaan si aan loo ogolayn in ragga ajaanibta u wada joogaan jinsi isku dhex jira wey maadaama aada isku dhex jirtaan xogta aad ka og tahay haweenta ama saaxiibta ah ama aada wada fadhiisataan in aad ku sheekayso ood weliba rag u gudbisaay waa xaaraan waana khayaano weyn waay inaad gabadhii walaasha ahayd sifayso tilmaanto jidhkeedii sifayso dabeecaddeeda sifayso waa midaan hadda ka hadlaynay waay waa masale xaaraam qaطci a waay hadday noqoto in loo baahdo taqriiban guur gabadha looga baahdo adigiina lagaa maarmi waayo oo lagula tashado oo la yidhahdo gabadhaas waxaan rabnaa inaad wax nooga sheegto xaaladdaa iyadaa guurna la doonayo waa muhim qodobkaas guurna la doonayo adigiina laga maarmaan aada noqotay oo lagu soo maray markaas waxay gelaysaa baabunasiixay gelaysaa baabunasiixa oo nebigu sal lla alay waslam wuxuu ihi addiinu nasiixa diintu waa naseexo yay naseexo u tahay ilaahay kitaabkiisa yani waxa weeyaan madaxda muslimiinta iyo muslimiinta guud ahaanba macnaha haddii lagu yidhaahdo gabadhaas inaan guursadaan doonayaa adigayna saaxiibtaa tahay ama walaalkaa ha ahaado ruuxa ku weydiinaya ama ruux kale ha ahaado maxaad ka og tahay waxaan rabaa inaad igala taliso adigoon ku kalax tegaynin adoon ku kalax tegaynin oo aan sii dhexgelaynin inta aad ku sheegi karto arinkeeda inta ugu fudud uguna yar ku gudo oo waxaad tidhahdaa waa intaa waxaadna ku tarsataa kugulama talinaya inaad guursato ama waxaan kugula talinaya inaad guursato warkana soo uruuriyo wax badan ha sii dhexgelin inta uun danta la leeyahay ay ku gudmi karto ama ku dhammaan karto intaa ku ekow hoos ha usii gudbi nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh gabadh baa u timid waxay tihi rasuul ilaahayow laba nin baa isoo doonay laba nin oo saxaabada ka mida baa isoo doonay keen guursadaa ood igula talinaysa nebigu wuxuu uhi sal lla lay wasalam labada nin mid waa sucluug laa maala lahu buu ihi waa faqiir aan waxba haysanin nin aan waxba ka nixin waayo kaa isaga kugulama talinaya guursane waxbaba kuma mabiili karo yidhi kaas ka labaadna wuxuu yidhi laa yadacu alcasaa can caatiqihi nin ushiisa garabka ka dhiga ma ah mar walba ushu garabkay u saaranta maxaa laga wadaa riwaayo kalaa caddaysayoo daraabun linnisaa dumarku aada u garaaca waa nin dumarka tuma oo garaaco saas daraaddeed nin dumarka garaacana kugulama talinaya inaad guursato buu nebi yuhi sal alay sooma sooma jeedid macnaheedu waxa weeyaan nebigu labada ninba ceebtii uu gabadha in yani inay guursato labada nin u diidi lahaa buu u sheegay kana wuxuu yidhi waa ninaan waxba haysanin kana waa nin ceebtiisu ay tahay dumarka ayuu garaacaa saas daraaddeed labadaba kugulama talinaya inaad guursato ee waxaad guursataa usaamo guursa buu nebigu uri sal lla alay slam nin kaleo labadoodaba uu nebigu ka doorbidayay buu ihi usaamo guurso min hada albaab hadday masaladu masalo guur soo gasho naseexay markaa noqonaysaay gabadha walaashaa ah waa inaad wixii aad ka og tahay guur maadaama loo jeedo aad tidhaahdo intaa iyo intaasaan ka ogahay haddaad ku guursanaysana waa hawl kuu taalla haddaadan ku guursanaynina waa hawl kuu taalla taasi baabunasiixa weeye ayada laftoodana addaruuratu qadar biqadariha weeyo qiyaasta baahida ku filan ka siyaadin maysa oo haddii lagu yidhi gabadha bal wax nooga sheeg inaad madaxeeda ilaa minjaheeda wada sheegto maa soo ma haddii lagu yihi dabeecaddeeda wax nooga sheeg iyadoo dhan inaad kala dhigdhigto maa waa inaad in yar ka sheegto o tidhahda gabadhaas khayr baan anigu ku ogahay wanaag baan ku ogahay intaan ka aqaano waa gabadh qiimo leh guurso haddaad guurso haddaad wax ku og tahayna si gaba waa inaad u tidhaahdo yacni intaasaan ka ogahay wabilaahi towfiiq sidaas baabunasiixay noqon kartaa laakiin asalka haddaan markaa guur meesha ku jirin asalku waxa weeyaan gabadha muslimadda ee walaasha ah wixii ceeb eed ka og tahay inaad bannaanka u sheegta ma aha maxaa yeelay waman satara musliman satarahu llah ruux muslima ruuxii astura ilaahay baa asturaya subxana wa tacala wabilahi towfiiq
su-aasha kale sheekh ku xigtaa gabadh waxay leedahay waxaan aada iyo aada u maagi jiray ama wax uga sheegi jiray gabdhaha wadaadada iyo xijaabka iyo ragga wadaadada intii aanan diinta fahmin markii dambe aan ogaadayna waan iska daayey marka waan ka toobad keenay jahli baa ii geeyey acmaashaydii markaa ma waxay ku jirtaa dadkii muflisiinta ahaa ee la qaadanayay mise haddaan ka toobad keenay jahnilo ii geeyey waxbaa ii badbaadaya
horta ilaahay mahadii weeye had- inuu ilaahay kaa soo saaray subxaana wa tacaala dad badan baa weli ku dhex jira inay dadka gabdhaha wadaadada iyo dhalinyarada wadaadada inay wax ka sheegaan qaar baa weli kusoo ibtilaysan bal qaar baaba ku dhintayba say wax uga sheegayaan allana subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون كوا قبلها مؤمنات كأه يا إلهي يقانا حمانتا إيا معسيدا إيا الزينة كل شيء kuwaasi alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala ha la qabto siddeetan jeedalla ha lagu dhufto siddeetan karbash ha lagu dhufto waana faasiqiin ilaahay dariiqiisii ka baxay wey ila aladiina taabuu dadka soo noqday ee khaladkii markay galeen ka soo noqday mooye marka waa khalad weyn oo keeni kara xataa xad sharciga keeni karay khaasatan hadduu yahay waxa aada ku sheegayso way zinaystaan sida soomaalidu ku sheekaysan jirta soomaalidu waagii dacwadu intay bilaabatay oo gabdhuhu isxijaabeen oo diinta la qaatay wadaadadii hore ee khuraafiyiinta ahaa ee waxoogaa kursigoodii dhacay baa dadweynihii waxay afka u geliyeen wax aada iyo aada khatar u ah gabdhihii wadaadada ahaa iyo dhallinyaradii wadaadada ahayd oo laleeyahay maarata waa waxbay sameeyaanoo maxaa idinka ogtihiinoo ikhwaanu muslimiin baa la dhahayo habeenkii sakda dhexay meelaha isla galaan oo ya allah cajiib warkaasaa magaaladii isgaadhsiisay oo la waday oo dowladdii ka qeyb qaadatay oo dad badan baa ku fitnoobay ilaa iyo hadda dad baa ku fitnaysa oo rumaysan ba annaga hadda marka meeshan aan isugu nimaadno muxaadaro laysu jeedinayo duruus kalaaba ka socotaa lagu leeyay meesha war maxay tahay duruusta kale meesha ka socota إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم dadka wax ka sheegaya khaasatan zinada iyo faaxishada ku sheegaya gabdhaha mu'minaadka haddana haafilaadka ah haafilaadka waxaa la yidhahda waa mu'minaad maba ka warhayaanba waxa lagu sheegaya qalbigeedaba kuma soo dhicinba inay zinaysato inay samayso iskaba dhaafe xataa qalbigeeda kuma soo dhicin inay waxaa ku kacdo waa haafilad waaba ma ogtahayba waxaas o dhan kuwa sidaasa kuwa wax ka sheegaya ee qadfaya zinada ku sheegaya ilaahay waa lacnaday subxaana wa tacaala lacnad baa ku dhacday hadday saa ku dhintaanna cadaab weyn bay leeyihiin maalinka ay xubnahooda ku markhaati kuci doonaan khalad marka haddii la galo oo ru- khaasatan ruuxa jahli u geeyo allah subxaana wa tacaala aayadda akhirkeeda wuxuu ihi ila aladiina taabuu towbaddu waa kuu furanta ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisay ka mid tahay inuusan khaladka inugu fiirsanin oo uusan dhihin khalad haddaad gashay bas waa kuu dhammaatay wabilahi towfiiq jaanis baa weli kuu furan jaaniska kuu furan waxa weeye khaladkii isgaro oo soo noqo ilaahayna subxaana wa tacala gacmo furan buu kugu soo dhoweynaya yabsutu yadahu bileyli liyatuuba musiiu nahaar wayabsutu yadahu binnahaari liyatuuba musii leyl musiiu leyl habeenkii ruuxii khalad gala maalintii baa ilahay gacanta u fidinaya maalintii ruuxii khalad galana habeenkii baa gacanta loo fidinaya wuxuu leeyahy addoonkaygiiyo soo noqo igu soo noqo khaladka ka soo noqo waa kaa aqbalaya sidaas daraaddeed waxaad samaysaa towbad saadiqana la imow oo arrintii xumeen hore eed samaysayna qalbigaaga aada haugu ha- ha uga gubto dib dambena ha ugu noqonin dib dambe ha ugu noqonin oo go-aanso inaadan dib dambe ugu noqonayn kana xumow joojina waxaa kalood ku dartaa inta noloshaada ah dadkii mu'miniinta ha u ducee sujuudda ugu duce meel walba ugu duce waxaad tidhahdaa allahuma اkfir lilmuslimiina wاlmuslimaat allahuma اkfir lilmu'miniina wاlmu'minaat ilaahu dadkaa mu'minaadka ah iyo raggaa mu'minaadkeen ku khaldamay ilaahu u dembi dhaaf ilaahu u dembi dhaaf ilaahu u dembi dhaaf ayagana ilahay dembi dhaaf u weydii adiguna khaladkii ka soo noqo biidn illahi tabaaraka wa tacala ilahi waa kaa toobad aqbalaya wabillahi towfiiq